بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الشيخ رحمه الله أسباب التيمم halkan wuxuu inooga tilmaamayaa tayamumka oo ah gebagabaysiga markuu weysadii nooga soo warramay iyo wixii jabinayay ayaa wuxuu inoo sheegayaa haddii qofkii uu biyihii uu ku weysaysanayey ama uu ku meedhanayay hadduu waayo halkiisii maxaa gelaya maxaa bedel ka noqonaya biyihii weysadii maxaa bedel ka noqonaya maadhashadiina maxaa bedel ka noqonaya marka waxaa bedel ka noqonaya tayamumkii ilahay baa wuxu uhi subxaanahu watacaala wain kuntum mardaa w calaa safarin aw jaa axadu minkum min algaayidi aw lamastum الnisaa falam tajiduu maءa fatayamamuu saciida طayiba famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum ina allaha kaana cafuwa gafuura haddii biyo aad markaa aada weydiin aada ku meedhatiin ama aada ku weysaysatiin gebagabayst buu ilaahay yidhi marka tayamumku waxa uu bedel ka yahay meedhashadii iyo weysadii xaaladaha iminku inoo sheegi doono marka la helo asbaab buu leeyahay asbaabta marka la helo wuxu ui sheekhu raximah ullah asbaabu tayamumi halaaatun asbaabta keensataa gebagabaysigu waa saddex faqdulmaa-i biyo oo la waayo haddii qofkii biyo waayo waa uu tayamumaya waalmarad iyo xanuun waalixtiyaaju ilayhi iyo in biyihii loo baahdo licaطashi xayawaanin muxtaram xayawaan muxtaram ah haraadkiisa awgii markaasi loogu baahdo saddexdaas baa sabab u ah wagayru lmuxtarami xayawaanka aan muxtaramka aan ahayn sittatun lix weeyaan taariku salaati ninkii salaada ka tegay wazaani almuxsan ninkii zinaystay ee reer soo maray waalmurtaddu iyo ninkii ridoobay ee diinta ka baxay waalkaafiru lxarbiyu iyo kaafirkii xarbiga ahaa ee kula dagaalamayay ee dagaalku inaga dhexeeyey waalkalbu lcaquur iyo ayga dadcunka ah waalkhinsiiru iyo doofaarka intaas waa hayru muxtaram asbaabta tayamumka horta wuxuu inoogu sheegay saddex haddaynu doonno waxaan kusoo ururi karnaa laba labadaasunba intaana ay soo gudagelayaan waxa weeyaan midi faqdulmaaygaa noo sheegay wey faqdulmaa biyo la-aan qofku biyihii waaya ayaa waxaa ay keensanaysaa in uu gebagebaysto oo uu tayamumo marka u baahdo wixii loo tahaaro qaadanayay wixii tahaaro u baahnaa waxaa tahaaro u baahan salaadii waxaa tahaaro u baahan tawaafkii waxaa tahaaro u baahan mas musxafkii marka faqdulmaayigaasi wuxuu u qaybsamayaa laba faqdulmaai xisan iyo faqdulmaai sharcan labadaasuu u qaybsamaya biyihii oo qofku uu waayo xisan yacni biyamahayaba oo qof socoto ah oo musaafira oo biyaba aan haysanin biyihii buu waayey meel buu degay waa biyo waa ka waayey biyana ma sito meeshana ceel iyo markaa waxau biyo ka helay ma jiraan marka qofkii markuu biyihii waayo waa faqdulmaayi xisan faqdulmaa'i sharcan waxa uu noqonayaa qofkii biyaha u baahday biyihiibuu u baahday waa qof socoto ah haddii uu biyahan iminka uu haysto uu ku meedho ama uu ku weysaysto waxa uu ka baqanaya inuu haraado oo dadna haraad u baktiyo ama u dhinto waxaa loo ogolaaday in uu tayamumo biyahan uu sitana uu iska haysto si uu u isticmaalo cabitaan iyo wixii lamid ugu isticmaalo maadaama uu haraad iyo wax ka baqanaya waxaa la mida uu sheekhu inoo sheegay uu camimayo xayawaan muxtaramahoo haddii xataa ay dad la socdaan uu ka baqanaya dadkan laftooda inay haraadaan ama xayawaan uu wato xayawaanka laftoodina laga baqanayo markaasi inay biyo la-aan ay ku dhacdo oo ay haraadaan iyaduna waa la mid wey taasi waa mid waxaa kale iyaduna ka labaad uu noqonaya cadamu isticmaali ilma cadamu isticmaal alma biyihii la isticmaali kari waayo qofkii oo biyihii isticmaali kari waayo waa qof biyi waa haystaa oo biyilaan ma jiraan laakiin lama isticmaali karayo maxaan loo isticmaali karaynin limaradin maradka imika sheekhu inoo sheegay xanuun baa jira xubnihii la meedhayy wejigii gacmihii jidhkii meelihii biyuhu ay marayeen ayaa qofkii xanuunaya biyahana waa laga baqanaya inay nabarada nabarada ku yaallo dhibaato geystaan ama waxaa laga baqanayaa xanuunka inuu hore uga bogsan waayo oo bogsashada hore u bogsanay iyo dib u dhigaan marka xanuunkaasina iyaduna waxay keensanaysaa inuu qofku tayamumo waxaa kale iyaduna ka mid a qofkii oo biyihii u isticmaali kari waaya dhaxan dhacaysa awgeed baraf baa dhacaya inuu maydho ama uu weysaysto buu kari waayay qabowgaas waxa uu ka baqanaya inuu halaagsamo oo meedhashadaa hadduu ku meedho biyaha qabow waa ku dhimanay laakiin xaaladda waxaa shardiga qofku inuuna haysanin biyaha wuxuu ku diiriyo hadduu biyihii diirsan karayo biyaha waa diirsanaya isagoo helaya biyihii wuxuu ku diirsado dhaxantu haba dhacaysabee tayamuumi maayo ee biyihuu diirsan doonaa deetana biyihii adiran buu ku weysaysanaa ama uu ku meehan doonaa xaaladda biyihii wuxuu ku diiriya uu waayo dhaxanta faraha badanna ay dhacayso naftiisiina uu u boqdo uu ka boqdo inay naftii halaagsanto ama dhibaato weyn ay soo gaadho xaaladaana wuu tayamumaya oo tayamumkii ayaa u bannaan marka intaas bay kusoo ururayaan intaan markaa sheekhu inoo sheegay asbaabu tayamumi alaaatun asbaabta tayamumka waa saddex faqdulmaai biyihii oo la waayo walmarad iyo xanuunka faqdulmaai biyo la-aan iyo walmaradu xanuun walixtiyaaju ilayhi biyihii loo baahdo licatshi xayawaanin muxtaram xayawaan muxtarama marka waxa weyaan haraadkiisa awgeed loogu baahdo xayawaanka marka waxaa soo geli maca ibni aadamki xayawaanku waa noole noole muxtaram ah oo loogu baahdo marka waxa weyaan haraadkiisa yani haraad u haraadaya waxaa laga baqanaya haraadkaasi inay dhibaato kusoo gaadho marka markuu leeyahy muxtaram waxaa loogala jeedaa huwa aladii yaxrumu qatluhu waa kay xaaraanta in la dilo muxtaramku waa kaas xayawaan noole muxtaram ay xaaraan tahay in la dilo wagayru lmuxtarami ka aan muxtaramka aan ahayn ee ay bannaan tahay in la dilaa sittatun lix wey marka kaasi la yidhi ha la dilo isagoo haraadan haddaad u timaadod waxba siin maysid isagoo haraadan biyihii yanra siin maayo oo loo taymumi maayo waayo de marka horeba waa la dilayaba marka uma baahna in biyo la siiyo taariku salaa ninkii salaadii ka tegi qofka salaada ka taga waa la dilaya imaa kufran kufri baa lagu dili doonaa waa haddii uu salaadii waajibnimadeedii uu inkiray hadduu waajibnimada salaada uu inkiro kaafin biijmaaci lmuslimiin culimadu waa isku raacsan yihiin laakiin haddii uu takaasul uga tago salaadii ahlucilmigu waa isku khilaafeen qol waxay dhahdeen waa ku gaaloobaya qolna waxay dhahdeen kuma gaaloobaya qolada odhanaysa kuma gaaloobayo qolada odhanaysa wuu ku gaaloobaya isaga waa la dilaya toobadkan bal hadduu toobad keeni waayo waa la dilaya qolada tiri waxa weeyaan kuma gaaloobayo waa faasiq wey waxaa laga dalbanaya inuu toobad keeno oo salaaddii u tukado haddii markaasi tukan waayo ama uu jarjaro waa la dili doonaa waxaana loo dilaya xad ee kufran loo dili maayo saas yidhahay calaa ayi xaal taariku salaadka waa la dilaya sidaa awgeed uma baahna markaa loo tayamumo oo dee hadduu u baahdo biyihii xayawaan muxtarama maha kalabaad waa wazani almuxsan alzani almuxsan waa qofkii zinaystay ee guri soo maray reer soo maray huwa man wadica fii nikaaxin saxiixin sawaaء akaana lahu zawjaة cinda الzina am lam yakun waxaa la yidhaahdaa muxsan qofka nikaax saxiixa guur sax ah galma ku sameeyey guursaday galmana la yimi xilligan zinada uu sameynayo zawjada hala joogto ama yayna laba jooginba oo ha kala tagaanba mar hadduu guur soo maray xalaala oo sax ah uu soo maray oo uu zinaysto waa la dilaya kaasi xadkiisuna waa alrajm ilaa intuu ka dhimanayo ummadda muslimiintuna waa isku raacda waa ku ijmaaceen wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayh waali wasalam xadiidka saxiixa laa yaxilu damu mriin muslimin yashhadu an laa ilaha illa allah wa anii rasuulu llah ila biixdaa halaa qof muslimo laa ilaha illa allah le in la dilaa waa xaaraan ma banaano laa ilaha illa maxamedun rasuulullah le ilaa saddex xaaladood mooyaane saddex midkood mooyaane saddex midkood mooyaane athayib zaani ninkii guur qofkii guur soo maray ee zinaysa rag iyo dumar ku dano ha ahaa kaasi isaga waa la dilay wاnafsu bالnafs iyo nafti naf dishay wاtaariku lidiinihi almufaariqu اljamaca iyo qofkii diinta ka baxay ee jamaacadii muslimiintiisa kaga dhex tegay saddexdaas waa la dilay marka saddexdaasi waxaa ka mid a marka athayib الzani wاlmurtadu xadiiska adarta akhrina asna u daliilaho wuxuu rasuulku wاtaariku lidiinihi qofkii diinkiisa ka tegay murtadka waa la dilaya isagan murtadku waa kee huwa man ataa bima yuujibu اrujuuc can diin اlislaam wax keensanaya diinta islaamka inuu ka noqday ayaa uu markaasi la imanaya qofkaasi qowl iyo ficil ku dano ha ahaado iyo ictiqaad ama shaki hadal waa lagu gaaloobaa ficilna waa lagu gaaloobaa ictiqaadna waa lagu gaaloobaa shaki qofkoo shakiyana shakiga waa lagu gaaloobaa hadal waa lagu gaaloobaayo dee ilaahay oo lacaayo ama nebigiis oo lacaayo waa lagu gaaloobay ficil waa lagu gaaloobaayo qofkaoo sanam u sujuuda ama quburaha saasoo kale u sujuuda ama kitaabka qur-aanka ahaa meel qurna ku tuura uu ku gaaloobay ictiqaadna waa lagu gaaloobaayo qofka hadduu ictiqaado kownkan in ilaahay cid kale la dabarto ama awliyadu awood ku leeyihiinoo ay kala dabaraan iyadana waa lagu gaaloobaya waa ictiqaad shakiga qofkii oo qur-aankii ama qur-aankii wax ka mida ka shakiyey ama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka shakiya malaha rasuulilahi malaha mabuu ahaynba oo ilahay muuse dir hadduu ka shakeeya iyadana uu ku gaaloobaya kuwaas dhan waa lagu gaaloobaa qofkii ridoobana rag iyo dumarkuu doona ahaadee isagana waa la dilaya oo rasuulku wuxu man badela diinahu faqtuluuh qofka diinkiisa bedela dila walkaafiru lxarbiyu gaalkii xarbiga ahaa isagana xayawaan muxtarama maaha oo yacni isna waa la dilaya maadaama isagana ay bannaan tahay in la dilaa uma baahna in biyihii la siiyo haraad haddaa looga baqo isagoo haraadan haddaad aragtid biyisiin maysid an waaba dilaysaa gaal baa idin ka dhexeeya meeshaad ku kulantiin ba isku dilaysa kaa fikri xabigaa kaasina wey walkalbu lcaquuru iyo eygii markaasi baqnugooyaha ahaa dadcunka ahaa eyga dadcunkayna isna waa la dilaya oo rasuulku wuxu uhi khamsun fawa khamsun fawaasiqun yuqtalna fi lxarami shan fawaasiqda ka mid a shan fawaasiqda ah waa la dilaya xaramka waa lagu dili alfaratu walcaqrabu walxudaya walguraabu walkalbu lcaquur jiirka iyo hangaralaha iyo dhufatada iyo tukaha iyo walkalbu lcaquur eyga dadcunka ah marka eygii dadcunka ahaa isagana waa la dilaya waxay isku khilaafeen ahlucilmigu eygii aan dadka cunaynin ka warramo eygaa dadka aan cunaynin sida saxiixa ah way bannaantay in la dilo isaga wixii kii aan nafciga lahayn midna naf nafci buu leeyi midna nafci male ka nafcigala waa kee ka beeraha ilaalinaya ka ariga ilaalinaya iyo ka lagu gaarhsanay manaafic bay leeyi kuwa aan manaaficda lahayn waa la dili karaa fanasa shaaficiyu calaa jawaazi qatlihi shaafici wuxuu nasgereeyey uu caddeeyey inay bannaan tahay in la dilo sheekh isnawi la yidhahdaana wuxuu yihi wabiljumlati famadhabu shaaficiyi jawaazu qatlihi in la dilaa inay bannaan tahayba madhabka shaafici ku sugan oo shaafici saasuu ku tegay buu leeyahy walkhinziir doofaarkiina waa la dili doonaa isagana oo doofaarkana xayawaan muxtarama maaho xayawaanka muxtaramka ahna buu ka mid yaho isna waa bannaantay in la dilaa waxayna u daliishadeen culammadu xadiidka rasuulku yihi sala allahu caleyh wasalama nabiyillaahi ciisa ayaa soo degi doona isaga oo dhexdiina idin kala xukumaya oo cadaalad idinku kala xukumaya saliibka calaamadan saliibka la yidhaaho iska tallaabta ah baa uu jebinayaa wayaqtulu lkhinziir khinziirkana markaasi waa dilaya marka khinziirka in la dilayo iyo xadiidkaasi na tusinaya oo ay bannaan tahay waay intaas waa asbaabtii tayamumka shuruudu tayamumi casharatun toban weeyaan toban shardi ayuu leeyay an yakuuna inuu ahaado bituraabin horta waxa lagu tayamuma waa inuu ciid yahay waxaa lagu tayamumaya waa inuu noqdo ciid waxaan ciid ahayn lagu tayamumaayo waan yakuuna turaabu ciidda waa inay noqotaa daahiran mid daahirun nadiifan waa inay noqotaayo midtii nijaasta ahayd iyadana lagu tayamumaayo wa an laa yakuuna waa inuu noqonin ciiddaasi mustacmalan mid la isticmaalay oo qof hore isticmaalay oo tahaaro u isticmaalay waa inayna noqonin wa an laa yukhaaliqahu waa inayna ku darsamin daqiiqun daqiiq iyo wanaxwuhu wax lamidana waa inaan ciiddaa lagu dhex darin ciid saaf iyo khaalis waa inay noqota wa an yaqsidahu waa inuu u qastiyaa ciiddaasi inuu ku tayamumayo waa inuu qastiya wa an yamsaxa wajhahu wejigiisa waa inuu masaxaa wa yadayhi iyo labadiisa gacmood bidarbatayni laba darbadood buu ku dhufan doonaa markaasuu soo qaaday wejiga iyo gacmaha ayuu soo qaadi doonaa wa an yuziila najaasata nijaasti waa inuu zuuliya awalan marka hore waanu iska zuuliyaa inta aanu tayamuminba horta nijaasta waanu iska nadiifiya jirhkiisa ku taalay wa an yajtahida waa inuu ku dadaalo fi lqiblati qibladiina qablahu intuuna tayamumin ka hor qibladiina waa inuu ku dadaalaa xaggii ka xigtay inuu ogaado waa markaanu qibladii garanaynin ee uu dhamacsan yahay wa an yakuuna tayamumu tayamumku waa inuu ahaado bacda dukhuulilwaqti waqti markuu soo gala dabadeed waa inuu tayamuma wa an yatayamama waa inuu gebagabaysto likulli fardin salaad kastoo faralna waa inuu gebagabaystaa shuruudahaas buu inoogu dhigay shardiga ugu horeeya waxa weeye an yakuuna bituraabin horta waxaa lagu tayamumaya waa ciid waxaan ciid ahayn lagu tayamumayo masalada xagga waxaa lagu tayamumayo culimmadu ma ciid keliya uunbaa mise waxaan ciid aan ahaynoo dhulka waxyaabaha ka mid a sida qururixii iyo dhagaxaantii iyo maaragtay wixii la midka marka welibana turaabku waa inu lahaado lahaado gubaar boodh waa inu lahaado oo ciid aan boodhba lahayn waxba inu kusoo raacayni gacmihii waxba soo raacayni iyadana lagu tayamumi maayo ilaahay subxaana wa tacaala markuu yidhi fatayamamuu saciidan ayiban saciid waxaa la yidhaahdaa kullu maa calaa wajhi lard wax kastoo dhulka dushiisa saaran ayaa la yidhahda marka anwaac badan buu koobsanaya boodhkii iyo ciiddii iyo dhagaxii iyo qururxii iyo anwaacdii ciidda oo dhan ayaa yuu koobsanaya oo dee ciiddeenna way kala duwanta marka qole waxay yidhaahdeen saciidkaa dayibka ilaahay qur-aanka ku sheegay baa lagu gebagabaysanaya oo waxaa dhulka dul saaran si kale haddaynu dhigno waxaa dhulka dushiisa saaran waxaa loo qaybinaya laba qaybood waxa ajzaada dhulka ka mida iyo waxaan ajzaada dhulka aan ka mid ahayn dhulka qeybihiisa wax ka mid a iyo wax dhulka qeybihiisa aan ka mid ahayn dhulka qeybihiisa waxaa ka mid a intaaynu sheegnay iminka dhagaxaanta waaweyni dee dhulkiibay ka mid yihiin quruurixiina dhulkiibuu ka mid yahay boodhkiina dhulkiibuu ka mid yahay ciiddiina dhulkiibay ka mid tahay waa ajzaa lard kuwaas oo dhan waa saciid waa lagu gebagabaysanaya waxaan dhulka ka mid ahayn ajzaadiisii waxaan dul saarana kala weeyaan waa guryihii waa dadkii waa baabuurtii iyagu dhulka dushoodii bay saaran yihiin lakiin dhulkii ka mid maaha kuwaas iyagu lagu gebagabaysan maayo oo gidaarkan oo kale lagu taymuumi maayo isaga oo ciid la mooyaane hadduu gidaar ciid leeyahay marka gidaarkii ciiddii o kale gacanta la saaro ciiddii boorka kasoo raacayaan taas way banaantahay iyadu laakiin haddii aanu lahayn sima gidaaradiinanoo kale iyagu tayamku kuma asaxay marka qola saas yidhahdeen qolna waxay yidhahdeen maayaana e dhulka ajsaadiiso dhan looma jeede e turaabka ciidda oo keliya waxa kale soo geli maayaan ciidda oo keliya welibana ciidduna ay bor leedahay baa shardiga an yakuuna bituraabin ciid waa inuu ahaada wa an yakuuna turaabu ciidduna waa inu noqotaa daahiran daahir waa inu noqotaayo dee ciid nijaasa iyadana lagu gebagabaysan maayo sidii biyaha nijaasta ahba aan loogu weysaysanaynin aan loogu meedhanaynin baa ciid nijaasaysanna iyadana sidaas oo kale halka waxaad ogaataa biyaha waqtiyada qaar ka mid a waa la daahiriyaa waxaa lagu daahiriyaa biyo badan oo lagu shubo haddii biyihii kaa nijaasoobaan biyo fara badan oo lagu shubo oo ka badan waxa ay biyihii ka dhigayaan daahir bay ka dhigayaan laakiin ciidda hadda tare ciid badan baan ku shubaya iyadu ma daahiranayso leanna biyuhu awood bay leeyihiin ciid ayagu awood ma laha wa an laa yakuuna mustacmal mustacmal waa ynu noqonin mustacmal waxaa loogala jeedaa ciid la isticmaalay oo markii dee markii lagu tayamumay lasoo qaaday oo gacmaha ku dhegay oo wejigii kasoo daatay wejigii baa la mariyey markaasi kasoo daateen gacmihii baa la mariyey markaasi kasoo daateen kuwa weeyaan waa inaan hore loo isticmaalin marka kaa hore loo isticmaalay qof kale mar labaad ma isticmaali kara waa lagu tayamumay qof kale maku tayamumi karaya sheekheenu wuxuu leeyay maya waxaa jira isna qowl kale uun madhabka ku jira oo tilmaamaya in lagu tayamumi karayo oo ay inay bannaantahay in lagu tayamumi waana sawaab sida laakiin jumhuurku u badan yahy waxa weeyaan in ciid la isticmaalay oo lagu isticmaalay xubnaha inaan lagu tayamumin wa an laa yukhaaliطahu daqiiqun daqiiq waa inu ku darsamin wa naxwu wax lamida ciidda lagu tayamumaya waa in noqoto saafi waxba aynu ku jirin daqiiq iyo nuurad iyo waxyaabaha la midka waa inu ku darsamin ciid iyo wax kaloo isku jira ciid iyo daqiiq isku jira ama ciid iyo nuurad isku jira waa yna noqonin waa in ciid saafi ay noqota wa an yaqsidahu waa in u qastiyaa ilahay bu uxuhi fatayamamuu saciida طayiba markaa waa inuu qofku u qastiya inuu gebagebaysanayo oo soo qaadanayo wa an yamsaxa wajhahu wejigiisa waa inuu masaxa wayadayhi labadiisa gacmood bidarbatayni laba darbadood gacmuu dhulka saari doonaa wuu soo qaada wejigu ku masixi doonaa haddana mar labaad wuu soo qaadi doonaa gacanta midig buu ku masixi iyo gacanta bidix laba darbadood inuu yahay tayamumku hada huwa almadhab sidaas ayuu inoo imaam shaafici raximah llah uu ku tegey waxayna deliishadeen xadiis daciifa xadiida cabdillahi bni cumar atayamumu darbataan tayamumku waa laba darbadood darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayni ila lmirfaqayn darbad gacanta dhulka lagu dhufto oo wejiga loo soo qaado la mariyo iyo darbad labaad oo gacmaha loo soo qaado bidigtii lagu masaxo ilaa bidixda ilaa iyo muxuu ahaa xusullada haddana la masaxo bidixdii ilaa iyo xusulka la masaxo xadiidkaasi sanadkiisu ma asixin waa xadiis daciifa weeyaan sidaasaa sida caanka ah mashhuurka ka ah madhabka sida saxiixiina waxa weeye in hal darbad oo keliya uun lagu gebagabaysanayo tayimku waxa u leeyahy hal darbad ciid baad dhul gacantaad saari doontaa wejigaad ku masixi iyo labada kaf xataa xusulka la gaarhsiin maayo labada kaf oo keliya uun sidaana imaamu shaafici wuu yidhi kan iminkaynu sheegayno sheekhu inuu leeyahay waxa weeyaan wa an yamsaxa wajhahu wayadahi bidarbataynidaasi waa madhabka jadiidka ah imaam shaafici laba madhab buu lahaa madhaba jadiida iyo madhaba qadiima kan waa jadiidki madhabka qadiimka ah waxa uu odhanayaa waa hal darbad oo wejigana lagu masaxayo iyo labada kaf waana sida daliilku uu sheegay weeyaan rasuulka ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam bukhaari muslimin ay soo saareen min xadiidi camaar ibnu yaasir radia allaahu canhuma oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabiga camaar ibnu yaasir iyo cumar bn khadaab baa israacay dabeetana safar bay galeen biyey waayeen midkood muu tukaninba midina ciiddii buu isku gelgelmeeyey ciiddii buu isku rogrogay sida xayawaanka isku rorogoo kale neef neefka ariga neefka geela iyo dameeraha sida xoolaha isku rurgaan dhulka ayuu isku rurugay rasuulkii u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam rasuulka u sheegeen rasuulku wuxuu ku yihi inamaa kaana yakfiika haakadaa waxa kugu filnaa inaad caynkaa samaysid deetna ficil ahaan buu tusay fadaraba الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama bikafayhi alarda labadiisii kafu dhulku ku dhuftay wanafaka fiihimaa deetna u iska afuufay ciddii boodhkii wixii soo raacay buu iska afuufay u iska khafiifiyey uma masaxa bihimaa wajhahu wa kafayhi dabeetna wejigiisii iyo labadiisaa kaf ayaa uu ku masaxay xadiidkaasi waa saxiix bukhaari muslim baa soo saaray sidaa waxaa ku tegay ee kale culimmada muxaqiqiinta ee shaaficiyada marka waa madhabka qadiimka kaasaana daliilka raajix xadiidkaa hore waa daciif kan waa saxiix kaa saxiixa la qaadanaya marka kaa saxiixa baa la qaadanaya marka maxaa ka soo baxay meeshii tayamka mise darbadood buu leeyahay mise raajixa hal darbad halkee lagu masaxayaa darbadaasi wejiga iyo labada gacmood ila halkee labada kafun a kaf labada kafun keliya ba saas wey marka halkaas maaragta ku yaalla qofkii kitaabkan haysta laakiin madhabka culimmada kale ee muxaqiqiinta ee ku tagtay in darbad keliya uu yahay baa ku qoran wa an yuziila najaasata nijaasta waa inuu zuuliyaa awalan marka hore waa iska zuuliya jidhkiisa hadday nijaasi ku taallay waa inuu markaa horta marka hore nijaasa iska zuuliya hada huwa almuctamad wa an yajtahida fi lqiblati qibladiina waa inuu ku dadaalaa qablahu intuuna tayamumin ka hor haddii qof socotaa uu yahay oo dabeetana uu dhamcay uu garan waayo qiblada meel alli meel ay ka xigto waa ijtihaadaya wuxuu ku dadaalaya oo laga rabo inuu ku dadaalo bal qibladii xay ka xigtay inuu garto waxyaaba badan baa lagu gartaa dabeelaha lagu gartaa habeenkii oo kale xidigaha lagu gartaa yani dabasha se dhinaca udhacaysa ku garanaysa inuu ku dadaalo qibladu ay ka xigto marka inuu intuuna tayamumin ka hor horta waa inuu hadduuna qibladii garanaynin horta qibladu waa inuu ku dadaala dabeetana markaasu markuu is idhahdo qibla xaggaas ka xigta ha tayamum deetana ha tukado shardi maaha laakiin shardiga imka sheekhu inoo sheegaya shardi maaha uu tayamumi hadduu garan waayo waa ijtihaadi markuu ijtihaadana waa waa u jiisan doonaa hadduuna garanayn qibladii oo ay noqoto inuu tayamumo inuu horta ijtihaadkii horreysiiyaa shardi maaha iyado shardigaasi daliil ma laha wa an yakuuna tayamumu tayamumku waa inuu ahaadaa bacda dukhuuli lwaqti waqtigu markuu soo gala dabadeed waktiga marka uu soo galo ayaa la tayamumaya salaada waktigeeda waa inuu soo gala hadda weysada waktigii salaada oo aan soo gelin ka hor waa la weyseysanay laakiin tayamumka caynkaa maaha bay yidhaahdeen iyadoo waxa weeyaan waa in haddii uu noqoto qofku inuu gebagabaysto waa inuu sugaa salaada waktigeedu inuu soo galo waa inuu sugaa dabeetana markaasaa salaada waktigeedu marku soo galo baa uu tayamumi doonaa laakiin maadaama oo weysadu tayamumku uu weysadii bedel ka yahay waxa uu qaadanayaa xukun kasta oo uu leeyahay weysadu waa qaadanaya inuu bedel buu ka yahay ilaa wixii daliilku ka reebay mooyaane markaas ku mid bay noqonaya haddii uu tayamumo salaada waktigeedu aan soo gelin hadduu sii tayamumo maalan qof xanuunsanaya oo kale qofka biyo la-aanta hadda horta biyo ha raadiyo waxa laga yaa biya xataa inu halaa laga yaaba laakiin kii xanuunsanaya xanuun u taymumayy ee nabarre ay ku yaaleen jirhkiisa ay ku yaaleen ee marka horeba aan isagu biyo la-aan ayna haynin ee tayamumka loo ogolaa salaadda waqtigeedaan soo gelin hadduu tayamumo tayamumkiisu waxba noqon maayo waa bannaantay wa an yatayamama waa inuu gebagabaystaa likulli fardin salaad kasta oo faralana waa inuu gebagabaystaa salaad kasta oo faralana waa inuu tayamuma weysada hal weyso imise salaado faralad ku tukan karta maalan waxaad weyseysatay salaadii casar markaad baxaysa baad weyseysatay weysadii kaamay jabin maqrib iyo cishaayi haddayna weysadii kaa jabin ma ku tukan kartaa mise waxay noqonaysaa salaad kasta inaad weysadii soo celisid ya waa lagu tukan karaa weysada soo ma tayamumku waa ka duwan yahay bay leeyihi culimmadeenna waa ka duwan yahay waxaa la rabaa tayamumka salaad keliya oo faralad ku tukan kartaa hadday noqoto laba salaadoo farala laba tayuun baad la imanaysa salaadka salaad keliya oo farala baa lagu tukadaa halkii tayamuum laba salaadood faral lagu tukan maayo furaad acyaan sunnayaasha inta doontaad ku tukan karta sunnayaasha inta doontaad ku tukan karta haddaad salaad farala u gebagabaysatid salaadaa faralka iyo sunayaashii ka horreeyey sunayaashii ka dambeeyey intaba waad la iman kartaa tayimkaasa ka kaaga filan laakiin hadday noqoto la- laba salaado faral ah, haddii xataa la qalaynayo laba salaado faral haddaad xataa qalaynaysid oo isku wakti tukanaysid tayamum keligii ku jimcin maysid waad gebagabaysani salaada hore tukan doontaa haddana waad gebagabaysani salaada labaad baad tukan doontaa sidaas ayaa yidhaahda laakiin imaamu lmusani raximah llah saaxibu imaam shaafici shaafici saaxiibkii ayuu ahaa ardaydiisana waa ka mid ahaa isaga waxa uu yidhi qofku waxa uu ku tukan karaa bitayamumi alwaaxidi maa shaaa min alfaraa'id waannawaafil inta uu doono ee faraa'id ah iyo inta uu doono salaado sunnayaala waa ku tukan karaa hal tayamum laba salaado farala iyo saddex salaado farala wuu ku tukan karaa marka halkaa wuxuu ku khilaafay eh, imaamu shaafici raximahullah waana saasaa saxa sababta waa maxay waxaynu soo sheegnay tayamumku bedel wuxuu ka yahay weysadii weysadii wax kasta oo ay markaasi leedahay buusna yeelanaya sida ay u bannaan tahay in weyse keliya lagu tukado salaado badan oo farala qofka haddayna ka jabin baa kana markaas u bannaanaanaya saa saxiix waa caynkaas weeyaan furuudu atayamum tayamumka markaa faradlayaashiisa furuudu tayamum khamsatun shan weeyaan alwalu naqlu turaabi ka hore waa ciiddii oo lasoo qaado ciidda soo qaaditaankeeda wuxuu ka dhigay fard ciiddi waaba lagu tayamumaya ayada ciid la-aanteeda lagu tayamum waxaan lagu tayamuma waa ciid weey waay qaarkood waxay dhahaan mayana ee waxa weeyaan een, dee fard maaha ya waxay ka- waa waa biyihii iyo weysadii bay kala yihiin biyihii iyo weysadii oo biyuhana in biyihii iyo weysadii weysadii waa waajib biyuhuna waajibba yani siday biyihii iyo weyse loo kala yahay iyo ciid iyo waxay u kala yihiin tayamum marka in lasoo naqliyaa waxba maaragtay rukni in laga dhiga maha in ciid lagu tayamumo unbaa ah shardi in ciidii lagu timi shardiga athani ka labaad anniyatu qofku waa inuu niyoodo weeyaan inama alacmaalu binniyaat niyadii laga tegi maayo athaalithu ka saddexaad masxuul weji wejigii in la masxo weeye alraabicu ka afraad faradka afraad waxa weye masxuul yadeyni labada gacmood oo la masxo ila mirfaqiin la xusulada lagala gaaro alkhaamisu ka shanaadna altartiibu bayna almasxatayni labada masxo oo la tartiibin weeye masxul weji wejiga waa la masaxaya masxul yadayni labada gacmood oo la masxo ila mirfaqiin ilaa xusulada lagala gaaro xusuladii la gaaro xadiiska hadeertan akhrinaa daliilo xadiiskan waxaan nidhi waa daciif xadiidka saxiixa ah ee bukhaari soo saareen xadiidkii hadeertan akhrin isagana rasuulka calayhi salatu wasalaam saxaabigii markuu berayey waxa uu sheegay inuu masaxayo wejiga iyo labada kaf labada kaf saasa markaa saxiixa alkhaamisu ka shan altartiibu bayna almasxatayn labada masxo in la tartiibo labada masxo waa kee wejiga iyo gacmaha wejigaa horeynaya gacmuhuna way dambeynaya gacmaha la horreysiin maayo oo wejiga la dambaysiin maayo nawaaqidu tayamum tayamumka maxaa jabiya mubdilaatu tayamumi halaaatun waxyaabaha tayamumka jabiya waa saddex maa abala lwuduu'a weysadii wixii jabiyaa waa jabinaya weysadii wixii jabiyaa tayamumkiina waa jabinaya oo waxay weysadii jabinaya waana soo marno maa kharaja min asabiileyni eh, min caynin aw riixin alriddatu riddadiina waa jabisaa iyadana wayna soo marnay watawahumu lmaai qofka biyihii ismoodsiiyey in tayamama lifaqdihi haddii uu biyo la-aan u tayamumay biyaha helitaankoodii hadduu ismoodsiiyo watawahumi lmaai biyihii oo ismoodsiiyo in tayamama hadduu gebagabaystay lifaqdihi biyo la-aan hadduu u gebagabaystay waxa weeyaan eh, uu is yidhi biyaad helaysa maa abala lwudaa weysadii wixii beriyaa buriyaa tayamumkii waa jabinayaa waridatu riddadina waa jabinaysaa wa tawahumu lmaai biyihii oo qofku ismoodsiiyo helitaankoodii iyaduna waa jabinaysaa in tayamama markii hore hadduu gebagabaystay lifaqdihi biyo la-aan hadduu gebagabaystay qofkii biyo la-aan u gebagabaystay hadduu biyo helo ama uu israado waad helaysaa uu ismoodsiiyo helitaankoodii eh, tayamumkiisa waa jabaya haddii uu yaqiinsado inuu biyihii helayo tayamumka waa jabay haddii uu is yidhahdo malaha halkan dhow roob baa ku da-ay amaba een, halkan safar baa maraya biyi waad ka helaysaa oo isla biyaad helaysaa oo is idhahdana idana tamimka waa jabaya marka waxaa waajib noqonaya dalabkii inuu doono biyihii raadsado ayaa waajib ku noqon fatayamamu saciidan ayiban falam tajidu maan fatayam falam tajiduu maan biyo aydan helin dalab baa la doonaya marka qofku inuu raadiya la raba waay haddaba xagga biyo la-aanta aynu yar eh, labadaa hore iyadu waa waadix xaggan biyo la-aanta qofkii u gebagabaystay ee biyo helay waxaan u qaybana waktigu biyaha uu helayo waxaan u qaybana saddex qaybood baynu u qaybinayna biyo la-aan buu u gebagabaystay biyihiibuu dabatana helay saddex xaaladood bay noqonaysaa inuu biyihii uu helo isagoo weli salaaddii aan gelin iyo biyihii inuu helo isagoo salaadiiba dhammaystay oo ka baxay iyo inuu biyihii helo isagoo salaaddii ku dhex jira saddexdaa xaaladood weeyaan xaaladda koowaad biyihii ayaa uu helay uu gebagabaystay salaaddii isagoo weli aan gelin baa uu biyo helayba tayamumkii waa jabayaa waa weysaysanaya ilan biyaha helitaankoodii biyo la-aan buu gebagabaystay biyina waa helaba marka waxay noqonaysaa waxaa waajib ku noqonaya inu weysaysto salaadiina ma uu gelin weli salaaddii markii uu dhammaystay waa xaaladda labaad ayaa uu biyuhu helay xaaladdaasna salaaddii soo celin maayo salaaddiisi saasay sax ku tahy inuu soo celiyo uma baahno oo la odhan maayo imka biyaad heshay de weysayso oo de salaaddi so celin lama odhanayo mar hadduu salaaddii tukaday xaaladda saxaad waa maxay salaaddii uu ku jiro wey salaaddii isagoo galay oo ku jira uu gebagabaysto salaaddiiba u galay isagoo salaaddii ku jiro biyo helay ama roob da-ay salaadiisa waa dhammaysanaya salaadina saasay sax ku tahy waxaa kale u bannaan inuu salaaddii ka baxo oo uu weysaysto oo uu weyse ku tukadana u bannaantay salaadda hadduu saa ku dhammaystirto uu iska sii wato oo u dhammaysto salaaddii waa saxiix soona celin maayo haddii uu salaaddii joojiyo uu gooyo oo ka baxo dabeetana weyse ku tukadaana waa leeyahay waa u banaantay saddexdaa xaaladood ba halkaa inaga soo baxay maa yadhuru min annajaasaat nijaasta maxaa daahirooba horta marka hore waxaad ogaataa horta nijaasta shayna waa shay nijaas ah waa cayn nijaas ah shayna waa shay nijaasoobay marka iminka lagama warramay shayga nijaasoobay shayga nijaasooba waa la daahiriya hadday suurtagal tahay in la daahiriyo waxaa jira ashyaa nijaasooba marka hore daahir ahaa laakiin markii nijaasooban aan la daahirin karin dharkii iyo dhulkii iyo jidhkii iyo waxaaso dhan hadday nijaasoobaan waa la daahirin karaya waa la meedhaya shay markii hore daahir ahaa oo nijaasoobay oo aan la daahirin waqtiyada qaar ka mid a ayna suuran gelin in la daahiriyaa waa jiraa sida subagii oo kale subag oo kale iyo saliiddii iyo khalkii kuwaasi haddii ay nijaasoobaan waxay culimadu lama daahirin karayn qaarkood waxay subaga waa la daahirin karaa subaga waxaa lagu daahirinaya biyaa lagu shubaya deetana waa lagu ruxaya marka biyihii lagu ruxo baa la dhigaya biyihii way kala maarmayaan iyo subagii deetana biyaha la iska daadinaya aduu calaayi xaal ashyaadaasi waa waxyaabaha la daahiriyo ee markii nijaas ku dhaco waa daahir iyagu marka kan imika nooga warramaya waxa weeyaan waa cayn nijaasa waa shay laftiisubu nijaas uu yahay ashyaada nijaasta ah iyaduna ma daahiroobaan ilaa inta noo soo sheegay mooyaane waa kaadidii waa saxaaradii waa dhiiggii waa nijaas kuwaasi iminka sheekh inoo sheegay khamradii inay iyaduna nijaas tahay kuwa waxa acyaan nijaasa baa la dhahda waa kuwa qofku iska ilaalin jirkiisa inay gaadhaan waa haddii jirkiisa gaadhaan iska nadi la rabo inu iska nadiifiyo haddaba acyaanta nijaasta ah waxa ka daahirooba keliya uun laba shay uu sheekhu iminka inoo sheegay ama saddex shay buu inoo sheegi doona marka wixii markii horeba nijaas ahaa ee haddana daahiroobaya buu inooga warramaya aladii yadhuru min anajaasaati halaaatun alladii shaygii yadhuru daahiroobaya oo min anijaasaati nijaasooyinka ka mid halaaatu saddex weeyaan waxaa shaygan nijaasta ka mid ee daahirooba waa saddex alkhamru khamrada khamrigu madhabka dhexdiisa waa nijaas culama qaarkood waa daahir baa jira waay eg waxaa jira imika waxay u deliishanayaan inama alkhamru walmaysiru walansaab walazlaamu rijsun min camali shaytaan fajtanibuu lacalakum tuflixuun aayadda qranka waxay tilmamaysa in khamrada xaaraanta shaygu xaaraan isagoo ah ayuu wuxuu noqon karaa daahir kama dhalanayso xaaraannimadiisa kama dhalanayso inuu nijaas yahay waxaa la helayaa shay xaaraana oo haddana daahira laakiin haddaa lagu dhaa shaygaasi waa nijaas haddaa la yidhaahdo micnaheeda shaygaasi waa xaaraan wey iibkiisi waa xaaraan isticmaalkiisana waa xaaraan laakiin haddaa la dhaa shaygaasi waa xaaraan kama dhalanaysa shaygaasi waa nijaas waxaa la arki karaa shay xaaraana oo nijaas ah waxaa la arki karaa shay xaaraana oo aahira hay xaaraan nijaas waa iska macruuf lakin shay xaaraan oo aahir suu noqon karaa waa shay xaaraana haddana waa aahir waxaan ku tusaalayn karnaa iminka maalan waxyaaba khamradii ba noo sheg waxyaaba maandooriyaha kale waxaa ka mid a xashiishadii xashiishada in la isticmaalaa oo la cunaa ama la iibiyaa de waa xaaraan cid tidhi waa nijaasna ma jirto waa nijaasna lama hadda ma garatay dameerka cayntiisu hilibkiisa maaha cayntiisan sare waa aahir walihaada sida walihaada ayaa waaa waxaa bannaan in la iibiyo iibkiisu waa bannaany dameerka waa la kala iibsanaya hilibkiisa la kala iibsan maayo hilibkiisu waa nijaas oo xaaraan wey dameerka cayntiisu waa aahir ya haddana hilibkiisu waa xaaraan wey marka shay waxaa la helayaa xaaraan ah oo aahir waxaa la helaya shay xaaraan oo nijaas marka khamradu waa xaaraan laakin nijaas maaha bay yidhahdeen waa culamada kale wey culimadeenna waxay yihahdeen khamradu waa xaaraan waana nijaas marka haddaba markay noqotay inay daahiroodo way daahiroodaaye say u daahiroobaysa walkhamru khamradi idaa takhalalat binafsiha markay sideeda markaasi u khal u noqoto binafsiha marka iyadu ay noqoto khal ay noqoto ee khal aan laga dhigin khal lagama dhigayo iyadunbaa khal noqonaysa un iyadaa kala miirmaysa khamradu waxaa laga sameeyaa ama qamadadii ama waxaa laga sameynaya cinabkii ama timirtii ama kuwaasa laga sameynaya hadee jeerna cinabka laga sameyn jiray marka marka khamradii la dhigo iyadaa iska karaysa waaa ka waxaa ka baxaya sakradii waa ka baxaysa way karaysaayoo dabeetana markaasa waxaa ka baxaya wixii wax sakhraaminaya ka baxaya biyo la cabo oo khal ah bay iska noqonaysa markaas waxaa la takhallalat binafsiha iyadaa gaarkeeda khal u noqotay markaa waxay noqonaysaa marka hore nijaas bay sooma daahir bay noqonaysaa haddii khal laga dhigo see khal looga dhigaya dadkiibaa samaynaya hagaajinaya waxaa lagu raadiri jiray baa layidhi basasha iyo toonta iyo inta waxaa lasoo qaado la jarjaro baa khamrada lagu daraya markaasay karaysa sidan soodhahu kaco kale bay u kacaysaa markaase waxaa ka baxaya wixii wax sakhraaminaya ka baxaya markaase khal noqonaysa marna dadkiibaa khal ka dhigtay marna iyaduba iska khal noqotay un marka iyadu khal iska noqoto iyadu sakraddii iska saartay gaarkeeda u hagaagto marka waxay noqonaysaa daahir laakiin dadka hadday hagaajiyaan ma noqonayso kalabaad waxa wey almaytatu waa maytadii cafwan wajild lmaytati haragii jild lmaytati baktiga haraggiisii idaa dubiqa marka la hooliyo wajild lmaytati maytada haraggeeda iyadana waa la daahiriya maxaa lagu daahiriya waa waa daahiroobaa muxuu ku daahiroobayaa idaa dubiqa marka la hooliyo ama la magdiyo markaasaa uu daahir noqonaya ee fadalaadkii laga saaro wamaa saara xayawaana iyo wixii xayawaan noqday ka saddexaad wamaa saara xayawaan wixii xayawaan noqday siduu xayawaan noqonaya iminka neef baa meel ku baktiyey neefka meesha ku baktiyey in badan buu yaalay xayawaan ba ka soo yaacaya xayawaan ba ka dhalanaya meesha oo nijaastiisan iyo cufunadiisa iyo waxaas ka dhalanaya xayawaan yarar baa ka soo baxaya ama dirxi baa ka soo baxaya ama xayawaan yararo kalaa ayaa ka samaysa meel baa laga yaabaa inay saxaro ay taallo cadceeddii baa ku dhacday xoogaa mudday taallay xayawaan baa kasoo yaacay ka dhalanay xayawaankaa nijaastii ka dhashay isaguna wuxuu noqonayaa shay daahira buu noqonaya xayawaankaas in hay nijaasta xayawaan bu isku bedelay istixaala la dhaha shaygu nijaas waa ka taga xaaladdu ahaa wuu ka tegi karaa xaalad kale u qaadan kara ya iminka dambas buu noqday saxarada dambas noqotoo kale way ka tegaysaa saxaradii ahayd oo dambaska xukunka dambaska ay qaadanaysaa marka wamaa saara xayawaanan xayawaankan meel kale kama imanayne nijaastiibuu kasoo dhex baxay wey culamada qaarkood waxay idhaahdeen nijaasta lafteediibaa xayawaan noqotay maahae xayawaankan wuu ku dhex dhashay uun meeshuu ku dhex dhashay marka wamaa saara xayawan kaasa loo jeeda xayawaankii kasoo dhex baxay nijaastii annajaasaat annajaasaatu alaaatu nijaasaatku waa saddex weeyaan muqaladatu mid la adkeeyey wa mukhafafatu mid la khafiifiyey wa mutawasitatun iyo mid dhexdhexaad saddexaasaa loo qaybiya almuqaladatu nijaasta la adkeeyey najaasat lkalbi eyga najaastiisii weeyaan iyo walkhinziiri doofaarkii iyo farci axadihima labadaa wixii ka farcama labada midkood wixii ka farcamay wlmukhafafatu mukhafafatna bowlusabiyi ilmaha yarkaadidiisii weeyaan alladii ilmahaasoo lam yadcam aan cunin hayra labani caano waxaan ahayn walam yabluq aan gaadhin alxawleyni laba sanoodna aan gaadhin wlmutawasitatu nijaasta mutawasidadiihina ee labadaa udhaxaysa saa'iru najaasaati nijaasooyinkiiso intaa kasoo hadhay weeyaan saddex qaybood baa loo qaybiyaa xagga ahaaradana saddexdaas uga qaybsami doonaa muqallada iyo mukhafafa iyo mutawasita muqalladadu waxaa tidhahda waa laba mutawasitaduna waxaa tidhahda waa mid muqalladadu waa laba mukhafafaduna waa mid waa mise saddexda wixii kasoo hadha mutawasita dheh muqalladadu waa laba waa ayga nijaastiisa iyo khinziirka nijaastiisa labada muqallad baa laisku dhahda muqallada mukhafafaduna waa mid keliya waa inanka yar ee caanaha hooyadii aan dhaafin taana mukhafafa la dhahda waxbaddaasoo keliya saddexdaas wixii ka soo hadha waxaa la yidhahdaa mutawasita waa waadix soo ma muqalladatun wa mukhafafatun wa mutawasitatun bay u qaybsamay saddexdaasi noqonayaan almuqalladatu najaasatu lkalbi eyga najaastiisii weeye waalkhinziir iyo doofaarka wa farci axadihimaa yal midkood wixii ka farcama midkood wixii ka farcama wlmukhafafatu mukhafafaduna bowl sabiyi ilmaha yarkaadidiisii weeyaan alladii ilmahaasoo lam yadcam aan cunin waa inankii hayra labani caanaha hooyadii waxaan ahayn caanihi hooyadii waxaan ahayn caanihi hooyadii muu dhaafinba walam yabluq ma uu gaadhin alxawleyni xawleynna muu gaadhin wuxuu ku saarayaa yacni qofkii weynaa laba sanadood buu ilmaha lagaga jaraa naaska lagaga gooyaa intaa waynu ka yaraaba wlmutawasitatu mutawasitadii saa'iru najaasaati wey saddexdaasun ka reeb intii kala soo hadhay ayaa mutawasila sida kaadidii iyo dhiiggii iyo saxaradii iyo khamradii haddaynu dhahno waa nijaas haddaba qaabkii loo daahirinayay buu inoo sheegaya wuxuui almuqalladatu tathuru bisabci khasalaatin toddoba maydhi ayaa ay ku daahiroobaysaa bacda isaalati cayniha caynteeda marka la zuuliyay dabadeed ixdaahuna midkood bituraabin ciid wey ta nijaasta muqalladada imisay ahaayeen alkal walkhinziir labada marka la daahirinayo toddoba jeer maydh toddoba jeer baa la maydh midkoodna waa maxay ciid baa laga dhigaya welibana in maarata ta ugu horey laga dhigo baa wanaagsan ta ugu horreysa in laga dhigaa fiican ta ugu horreysa ciid laga dhigo inta kalena markaasi la meydho biyo laga dhigo toddobadaa jeer baa la meedhay waa nijaastii ayga iyo khinziirka nasku wuxuu ku yimid ayga idaa shariba alkalbu fii inaayi axadikum falyaqsilhu sabcan toddoba jeer ha meedh buu rasulku yihi alayhi salaatu wasalaam weelkii wuxuu ku cabay marka bacda isaalati cayniha caynteedii marka la zuuliyo dacaydu cayntii ba laska zuulin doona haddii markaa wixii ku haay ku aragnay wiiisi waa laga zuulinaya datan toddoba jeer baa la meedhaya ixdaahuna bituraab midkoodna waa ciid weeyaan inay kow noqotaana fiican khinziirkana looga qiyaas qaatay marka imaamu nawowi raximahu llahu tacaala isagu wuxuu yihi walaysa lana daliilu waadixun calaa najaasati alkhinziiri fi xayaatih oo aygii xagg uga qiyaas qaadanaya toddoba jeedii jeere la meedhi wuxuu leeyahay hal mar baa ku filan isaga okay khinziirka ayga isaga toddoba jeer baa la meedhi doona laakiin khinziirka hal mar baa ku filan saasuu yidhi wlmukhafafatu mukhafafadii waa waa waa nijaastii inanka yar ee caanaha hooyadii aan dhaafin tathuru birashi lmaayi calayhaa biyihii oo lagu rusheeyo lagu shubo dusheeda lagu shubo ayaa ku daahiroobaya maca alhalabati ay maca halabati lmaa iyagu biyuhuna dee lala qabo badni ay biyuhi ka badan yihiin biyaha la badinayo biyaha fara badanayo maca alhalab ay maca halabati lmaa iyadoo lala qabo biyaha badnidoodana lala qabo oo biyo badan lagu shubay wa isaalati cayniha iyo caynteeda oo la zuuliyo cayntana waa la zuulin doonaa biyo badanna waa lagu shubi doona marka biyaha ka qaalib noqonaya wlmutawasitatu tanqasimu waxay u qaybsami doontaa ilaa qismayni laba qaybood cayniyatun nijaas cayniyaa wa xukmiyatun iyo nijaas xukmiyaa alcayniyatu tacayniyadii allatii tii weeyaan lahaa lownun waxay leedahay midab wa riixun iyo ur wa طacmun iyo dhadhan falaa budda waxaa laga maarmaana min isaalati lownihaa midabkeedii in la zuuliyo wa riixihaa urteedina la zuuliyo wa طacmihaa dhadhankeedina la zuuliyo wlxukmiyatuna allatii tii weyaan laa lowna laa lowna midab aan lahayn laa lawna laha walaa riixa walaa طacma laha laa lawna midab aan lahayn walaa riixa urna aan lahayn walaa طacma lahaa dhadhanna aan lahayn yakfiika waxaa kugu filan jaryulmay calayha biyahayna ku dul diriirisid baa kugu filan wuxuu sheekhu u qeybiyey nijaastii mutawasidada ahayd markuu kuusoo sheeg labadii kale se loo daahiranayo labu kugu qeybiyey mid waxa la cayniya midna waxa la xukmiya cayniyadu waxa weeye aanu kuu sheegayo midab midab bay leedahay urna way leedahay dhadhanna way leedahay nijaasta midabkaale iyo urtii iyo kuwaas markaa saddexdaas sifo laga helay waxaa aba mid ka mida laga helay waxa ay noqonaysaa nijaas cayniyaa baa la ydhahaa kaalghaa'idi waalbawli waaddam xukmiyaduna saddexdaadkii laga waayo wey midab male urna male dhadhanna male haddaba nijaasta cayniyada marka la zuulinayo waxaa laga maarmaana in saddexdaas wasfiba la zuuliyo waxaa la urta waa la zuulini dhadhankiina waa la zuulini midabkiina waa la zuulin doona saddexdaba saddexdaas waa la rabaa in la zuuliyo laakiin waxaa dhici karta waxaa dhici karta wakhtida qaar ka mid a in midabkii la zuulin kari waayo waa maro caddaana oo dhiigu ku dhacay oo si fiican loo meedhay meedhay meedhay meedhay dabeetana ay adkaatay markii la leey way adkaatay waxay dhahan culimmadu waxaa u daabida saddex jeer in la meedho iyada oo la jejebinayo oo jejebintii iyo wixii lagu meedhayay lagu meedhayo saddex jeer markii la meedho haddii intaas ay ku lagaga zuulin kari waayo way adag tahay wey in la zuuliyaa midabka iyo urta labadaasi haddii la zuulin kari waayo mid ka mid haddaa la zuulin kari waayo dhib ma leh waxba ku yeeli mayso laakiin dhadhanka dhadhankii haddaa la zuulin waayo dhadhankii hadduu weli kas kusii jiro weli nijaas way sii jirtaa wey waa lagu celinaya waxay noqonaysaa in lagu celiya inta laga zuulina waa lagu celceliya urta gaarkeeda haddii urti ku hadho gaarkeeda ugu hadho wax dhibaataa ma laha midabkiina hadduu gaarkiisa ugu hadho laga zuulin kari waayo dhib ma laha laakiin labada hadday israacaan midabkiina waa ku yaallaa urna waa leey labada way israaceen maya weli nijaas way joogtaa wey marka waa in saddexdiiba la zuuliyaa haddaa la zuulin kari waayo midabkii dhib ma leh ama la zuulin kari waayo urti dhib ma leh dhadhankiiba la zuulin kari waaye maya dhadhankii weli nijaasiba baaqi wuxuu kutusina weli nijaasina baaqi ku tahay meesha labadan kale haddii israacaan iyadana nijaasi weli waa baaqi labada kale waa kuwe waa urti iyo iyo midabki haddii israacaan laakiin gaala gaargaar hadday noqdaan dhibaato malahayo alcayniyatu allatii tiway lahaa lown midab leh wa riixun ur leh wa طacmun dhadhan leh falaa budda wax laga maarmaana min izaalati lownha midabkeeda in la zuuliyo wa riixaha urteeda in la zuuliyo wa طacmihaa dhadhankeedina in la zuuliyo wاlxukmiyatu nijaasu xukmihiina allati tiway laa lowna midab iyo walaa riixa ur iyo walaa طacma dhadhan toona lahaa ayna usugnaanin allati tiway laa lowna lahaa midab aan lahayn walaa riixa lahaa aan urna lahayn walaa طacma lahaa dhadhanna aan kaas aan lahayn yakfiika waxaa kugu filan jaryulmay calayha biyaha in lagu shubo marka nijaas xukmiyadu waxa weeyaan waa nijaa waa kaadi meel ku dhacday ku qalashay raadkeeda inuu baaba-ay waxaa loogyahun in nijaas ku dhacday maradii midab ka muuqdaa ma jiro ur ka uraysaana ma jirto meesha nijaas way ku qalashay marka biyaha lagu shubi doonaa waxaa ku filan biyihii in lagu shubo oo lagu meedho hal mar oo aad markaas la timaadid baa kugu filan iyada maadaama oo raadkeedii uu baaba-ay urteedii waxeeda ay tegeen biyahaas lagu shubi doonaa halkaan ku dayno wsala allah wslam wbaarak calaa maxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin